hay-adda isgaarsiinta qaranka oo kaashanaysa hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka sodma iyo midowda isgaarsiinta caalamiga ee loo soo gaabiyo i t u ayaa soo qabanqaabiye aqoon isweydaarsi soconaya muddo laba maalmood ah kaasoo ku saabsanaa siyaasadda iyo qaabdhismeedka nidaamka isgaarsiinta xaaladaha degdega ah iyo nidaamyada digniinaha hore ee taleefoonada gacanta kaasoo lagu qabtay magaalada muqdisho aqoon isweydaarsigan ayaa isku keenay daneeyayaal muhiima oo ka mid yihiin shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha bixiya adeegyada internetka iyo qaar ka mid a hay-adaha dowladda guddoomiye ku-xigeenka hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka axmed cabdi aadan ayaa iftiimiye baahida degdega ah ee loo qabo in la xoojiyo diyaargarow qaran iyadoo la adeegsanayo tiknolojiyadda casriga ee digniinta
workshopkan maanta aada iyo aad ayuu muhiim inoogu yahay marka la fiiriyo duruufaheena iyo xaaladaheena marka la eego soomaaliya guud ahaan in digniino hore la bixiyo oo dadweynaha la siiyo waa arrin aada iyo aad muhiim ugu ah marka laga hadlayo maaraynta masiibooyinka iyo horumarka xataa laftiisa sidaa darteed marka initiativekan ali warning for all inay dowladda soomaaliyeed qeyb ka noqoto oo ay ku matalayaan hay-adaha isgaarsiinta qaranka iyo hay-adda sodma iyo bilaradaas iyo hay-adaha kale dowladda intaba runahaantii waxay ahayd initiative aada iyo aada muhiim u ah oo dowladda soomaaliyeed ay qaadatay wax badanna runahaantii intaas labadii sane hadda lasoo dhaafay wax badan ayaa laga qabtay mustaf yaasiin sheikh maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa sheegay sida ay hay-addu uga go-an tahay dhisidda hannaan isgaarsiineed oo deg deg ah kaasoo laysku haleyn karo oo daboolaya baahiyaha dalkeena hay-adda isgaarsiinta qaranka waxay ka mid tahay sidaan hore u sheegay hay-adaha qaran ee fulinaya arrintan mas-uuliyadda sida gaarka u saarana waxay tahay inay dejiso xeer nidaamyaashii iyo qorshayaashii la xiriiray isgaarsiinta si gaar ah ayagoo ka jawaabaysa xaaladda maarinta musiibooyinka sidoo kale waxaan si gaara mas-uuliyad nooga saaran tahay inaan diyaarino jawi wada shaqeyn oo ka dhexeeya shirkadaha isgaarsiinta iyo hay-adda hay-adaha ku shaqada leh maarinta musiibooyinka iyo ka jawaabisteedaba inaan sameyno sidoo kale inaan abuurno jawi farsamadii la xiriirtay gaarsiinta fariimaha sida sel broadcast oo maanta halkan u fadhino workshopkeeda dhammaantiin heer soo dhawaada waxaan rajeynaa labada maalmood inaad maskaxshiil fiican samay doontiin inta lagu guda jiro labada maalmood ee aqoon isweydaarsiga ka qaybgalayaashu waxay falanqayn doonaan nidaamiyayaasha iyo shuruucda heer farsamo ee lagu howlgelinayo nidaamka digniintii hore ee taleefoonada gacanta